bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo siddeetanaad ee suuratu طaaha waxaanu ku joogaa suuradda aakhirkeeda oo ku eg boqol soddon iyo shan aayadood marka aayadda boqol iyo shan iyo soddonaad oo aakhirka ayuu ku joogaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay idlaalu saamiriyi libani israa'iila wagadabu muusa calaa qowmihi wa calaa akhiihi haaruun hallayntii uu halleeyey ninkii saamiri nimankii reer banu israa'iil muuse intuu ka maqnaa iyo cadhaduu muuse u cadhooday qoomkiisii iyo walaalkii haaruunba waxaa kaloo aayaadku ay ka warramayaan jazaau lmucridiina cani ilqur'aan wa mashaahida min yowmi alqiyaamah kuwa qur'aanka ka jeesta abaalmarintiiyo cuquubaday la kulmayaan iyo muuqaallo ka mid ah muuqaallada maalinta qiyaame ee culayska iyo dhibka badan waxaa kaloo aayaadku ay ka warramayaan alqur'aanu wa muhimatuh qur'aanka iyo muhimadda loo soo dejiyey waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen qisatu aadama wa sujuudi almalaa'ikati lahu duuna ibliisa wa taxdiiru llahi aadama min ibliis wa qisatu khuruujihi min aljannati wa hubuutihi ila alard bacda alakli min ashajara qisadii nebi aadam calayhi asalaam iyo malaa'igtu inay u sujuudeen ibliis mooyaane iyo ilaahay marka horeba inuu aadam uga sii digay dhagarta iyo dabinka ibliis iyo qisada ku saabsan bixitaankii aadam uu jannada ka soo baxay iyo dhulka inuu usoo daadegay geeddii markuu cunay dabadeed waxaa kaloo aayaadkani ay tilmaameen alictibaaru biman halaka min alumami almaadiya wa cinaadu lmushrikiina wa tahdiiduhum bilcadaab in lagu cibro qaato lagu waantoobo umamkii hore halaagsamay iyo canaadkii ay la yimaadeen mushrikiintu iyo goodi loogu goodiyayo gaalada ama loogu hanjabayo cadaab in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu marin doono dabadeed aayaadka waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay towjiihaatun rabbaaniya linabiyihi muxammadin sala allahu calayhi wasalam dardaaranno iyo waanooyin dhaxalgal ah oo alla uuu soo jeedinaya nebigiisii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ummaddiisuna waa kaga dayanasaa oo amarka waa kula jirtaa allah waxa uu ihi subxaanah faakhraja lahum cijlan jasada lahu khuwaaru faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi waxaynu ku soo jirray qisadii saamiri iyo sidii uu reer banu israa'iil u halleeyey ee halaagga uugu horseeday allah waxau ihi fa akhraja dabeed waxa uu soo bixiyey saamiri lahum iyaga nimankii reer banu israa'iil cijlaa dibi ayuu u soo bixiyey dibigaasoo jasadaa jidh ah ama daa jasadin jidh u saaxiib ah dibigaasoo lahu u sugnaaday khuwaarun ci oo cidii lo-da oo kaloo yani bimacnaa ciyaya fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen saamiri iyo atbaacdiisii reer banu israa'iil intoodii kale iyagoo la hadlaya waxay ku yidhaahdeen haadaakani dibigan ciyayaa ilaahukum waa macbuudkiinniyo ilaahiinnii wa ilaahu muusaa iyo muuse ilaahiisii weeye oo fanasiya muuse waa iloobay waxa saamiri iyo colkiisii ay ku yidhaahdeen nimankii reer banu israa'iil muuse wuu iloobay oo miiqaadkii iyo meel kale ayuu rabbi u doontay laakiin ilaahiisii waa kan waana macbuudkiinnii bay ku yidhaahdeen fa akhraja lahum cijlan jasada saynu habeenkii horeba soo tilmaannay waxyaabihii laysku qurxinayey ee dahabkii iyo wixii lamidka ahaaye intuu soo ururiyey uu dabka ku riday ayaa wuxuu uga sameeyey qaabkii maxaanku idhaha suuro ama qaab dibi oo kale markaa dibi qaabkiisii oo kale markuu waxyaabaha laysku dhalaaliye ka sanceeye uga sameeyey ayuu yidhi ilaahiini waa kan markaa siday noo soo socota waxa weeyaan markii muuse uu yidhi maxaa waxaan kugu kalifay wuxuu odhan doonaa waxaan arkay waxaan dadku arag oo malakuljibriil calayhi salaam markii uu muuse u yimid isagoo faras ku taagan oo wata si uu miiqaadkii ilaahay kula ballamay muuse u geeyo ayaa ninkani wuxuu u fiirsaday faraskii uu jibriil saaraa marka mufasiriintu sida ay tilmaamayaan wuxuu arkay farasku qoobka meesha uu dhulka dhigaba in nabaad ama doog cagaarani uu ka soo baxayo marka halkaasuu sir kala baxay yacni bimacnaa in faraskaasi raadkiisa wixii uu taabto nolol inay gelayso ama uu noolaanayo dabadeed qoobkii faraskii jibriil u saaraa meeshii uu dhigay ayuu cantoobe ciida ka soo cantoobtay saamiri meel buu markaa ku haystay waxaa markaa uu sameeyey markii dibigii uu ka sameeyey dahabkii iyo wixii dabka uu geliyey laysku dhalaaliyey ayaa dibigii uu afka kaga shubay ciiddii uu faraskii jibriil meeshii uu ku joogsaday uu ka soo qaatay dabadeed biqudrati illaah isagu awood ma leh laakiin waa awood ilaahay waana lagu imtixaamayaaye dee waxabuu noqday dibigaa waxa weeyaan nool ee hilibka iyo dhiigga iyo jasadka leh ee ciyaya sidii lo-da markaasuu yidhi waa kan ilaahiiniyo caabuda tacaala allahu can dalika culuwan kabiira culimmada qaar markaas sidaasay ku fasireen bacdulculamaana waxay yidhaahdeen maya eh waxba ma noolaan hilib iyo dhiig iyo ja macnaha waxa weeyaan wixii dee nooluhu u lahaa sida hilibka iyo dhiigga iyo ma lahayn mana ciyeyn laakiin qaabkii dibigoo kale unbuu u sameeyey kadib dabayshu marka ay afka ka gashay xagga dambe ay ka baxdo ayaa cod iyo shanqadh ayuu sameynayey marka waa codkii dabaysha uun markay halkaa hore ka soo gasho xagga dambena ka baxdo waayo shay dee isku daloola marka ay dabayshu dhex marayso cod bay samaysaa marka culimada qaar waxay yidhaahdeen waxba cina maahee waa dhawaqa ay dabayshu samaynaysay ayuunbaa waxa weeyaan dadka u baxayey oo lahu khuwaarun ee nolol iyo cir rasmiya oo runa may jirin meesha labada qowlba waa layidhi allah waxau ihi fa akhraja dabeed waxa uu soo bixiyey saamiri lahum iyaga cijlaa dibi ayuu usoo bixiyey dibiga oo jasadaa jidh ah ama daa jasadin jidh u saaxiiba marka waa wixii uu ka sanceeyey dahabkii iyo wixii laysku dhalaaliyey ee qaabka dibigoo kale uu u sameeyey dibigaasoo lahu u sugnaaday khuwaarun ci oo ciyaya sidii lo-doo kale fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen saamiri iyo asxaabtiisii iyagoo reer banu israa'iil la hadlaya haadaakani ilaahukum waa macbuudkiinnii aada caabuday lahaydeen iyo wa ilaahu muusaa iyo muuse ilaahiisii weeyi oo fa nasiya muuse waa iloobay oo meel kaluu u doontay ilaahiisii waa kan ayay ku yidhaahdeen alla waxau idhi afalaa yarawna oo miyaanay arkayn allaa yarjicu inaanu ku soo celinayn dibigu ilayhim iyaga qowlaa hadal haddii la yidhaahdo ambaa meesha ku idmaaran mukhafafaana oo isamkeedu bimacnaa damiiru shani yahayna macnuhu waxau noqonayaa afalaa yarawna oo miyaanay arkayn allaa yarjicu ay ana alamra washana xaalkiiyo arrinku inuu yahay laa yarjicu inaanu ku soo celinayn dibigu ilayhim iyaga qowlaa wax hadal ah oo walaa yamliku aan u hananayn ama u heli karayn lahum iyaga daran dafca darin dhibaato inuu ka difaacayn aanu u heli karayn walaa nafcan walaa jalba nafcin dheef inuu usoo jiidana inaanu u heli karayn miyaanay arkayn waxaan hadal iyo hugun iyo dhib iyo dheef midna aan lahayn inuu yahay oo aanay caqli iyo garaad lahayn walaqad qaala lahum haaruunu wallaahi laqad qaala waxa uu ku yihi lahum iyaga haaruunu haaruun waxa uu ku yihi min qablu ay min qabli rujuuci muusa muuse intaanu uba soo noqon ka hor haaruun waxa uu ku sii yidhi yaa qowmi reetolkayow innamaa futintum waa laydinku imtixaamay uun bihi dibigan waa fitno laydinku imtixaamay uun wa ina rabbakum rabbigiina alraxmaanu waa allaha naxariista ballaadhan ku tilmaaman ee fattabicuunii aniga isoo raaca oo wa atiicuu ateeca amrii amarkayga yeela qaaluu waxay ku yidhaahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno calayhi calaa cibaadati alcijli dibigaa cibaadadiisa ka zuuli mayno caakifiina kuwa ku dulnegi oo ku sugan ka zuuli mayno xataa yarjica ilaa uu nooga soo noqonayo ilaynaa annaka muusaa nebi muuse intuu muuse ka soo noqonayo wallee ka zuuli mayna dibigaa inaanu caabudno qaala waxau idhi markaa yaa haaruunu maa manacak muusaa marka soo noqday oo arkay qoomkiisii waxay dabadii sameeyeen qaala markaa waxa uu ku yidhi muuse yaa haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id ra'aytahu markii aad aragtay dalluu inay hallaabeen oo lumeen allaa tattabicanii ay an tattabicanii inaad iraacda maxaa kuu diiday laadu waa sila ama towkiid afa casayta miyaad caasiday amrii amarkaygii haaruunow miyaad caasiday qoomka ka sii warhay oo sii hagaaji oo waxa weeyaan fasaad iyo xumaha ka ilaali miyaanan kugula dardaarmin dardaarankaygii mee qaala waxau idhi haaruun yabna umma hooyaday inakeediiyow laa ta'khud ha qabanin bilixyati garhka hay qabanin walaa bira'sii madaxana hay qabanin waayo garhka iyo madaxa ayuu soo qabto uu soo jiiday isagoo cadhaysan muuse markaasuu yidhi yabna umma hooyaday wiilkeediiyow laa ta'khud hay qabanin bilixyati garhkayga iyo walaa bira'sii madaxayga toona waayo innii anigu khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad i tidhaahdo faraqta waad kala kaxaysay bayna bani israa'iila ree bani israa'iil baad kala geysay inaad i tidhaahdaan ka baqday oo walam tarqub qowlii hadalkaygana maad sugin waxaan ka baqday haddaan isaga imaado qolay soo raacdo qolona ay hadho inaad tidhaahdo ree banu israa'iil baad kala kaxaysay maxaad ii sugi weyday laa ta'khud bilixyatii haaruun gadh buu lahaayow gadhka ayuu soo qabtay gadhmaleeti ma ahayn waayo haddaanu gadhba lahayn dee halkuu qabanayaa markaa lixyada ama gadhka in lala baxo waa sunnihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana sunnadii ambiyadii ka horreysay ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih markaa gadhku waa sunnatu rasuuli wa ziinat rijaal waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana quruxda ragga ninka ragga ah marka uu gadhka sii daayo waa haybad iyo qurux waana sunnatu rasuul sala allahu calayhi wasalam laakiin naftu waa daciif shaydaankuna waa dadaalayaa ruuxa iyadoo gadhka oo la xiiraa dhibaato mooye dheefiba aanay ugu jirin muuqaal ahaan iyo sunno ahaanba baa haddana laga yaabaa inay ka tan roonaato nafta ama shaydaanku laakiin dee jihaad baa lagula jiraayo waa in laga xoog roonaado oo aanay ku muquunin waa wax fudud oo aada samayn karto ajar iyo abaalna aada ku helayso gadhkana sida saxiixa sii deyntiisu waa waajib laakiin xataa haddaad ka ictiqaada inuu sunno yahay ila intaa cidi iskuma haysee inay sunnatu rasuul uu yahay dee sunnaha laftiisu in la sameeyo sow looma soo dejin ma in la yidhaho waa sunno oo la dhaafaa waa in lagu dhaqmo qaala waxau idhi markaa muuse haaruun baan u jeedaa yabna umma hooyaday inakeediiyow yacnii hooyaday wiilkii ay dhashay ow laa ta'khud oo waaba shaqiiqoo isku hooyaya aabbe e muxuu hooyada u xusay wuxuu odhanayaa maxalligu wadikruhaa actafu liqalbi hooyo inuu kusoo halqabsado ayaa qalbiga muuse u naxariis badan oo ugu dabcayaa marka waa beerlaxawsi iyo naxariis iyo raxmad buu kaga raadinayaa waayo hooyada soo hadalqaadkeedu dee waa ka dabacsan yahay aabbaha sidaasuu leeyay yabna umma ha kuu dabco oo ha kuu jilco qaala waxau ihi yabna umma hooyaday wiilkeediiyow laa ta'khud hay qabanin bilixyatii garhkayga walaa bira'sii iyo madaxayga toona waayo innii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad i tidhaahdo haddaan ka imaado faraqta waad kala geysay haaruunow beyna bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdooda waad kala geysay walam tarqub manaad sugin qowlii hadalkayga maad aniga i sugtid taasaan ka baqay inaad i tidhaahdo sidaasaan uga iman waaye muusena markii uu u yimid iyagoo waxaa sameeyey cadhadii uu ka cadhooday dee aayaadka kale waa kii rabbi ku tilmaamay wa alqa al alwaaxa yacni xataa alwaaxdii towraadee loo soo dhiibay dhulka ayuu ku tuuray ilaa ay kala jabtay marka nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana yacni waxa lagaaga waramaa la mid maaha dee waxaad indhaha saartay laysa alkhabaru kalmucaayana waa xadiis saxiixa fii saxiix iljaamic yacni maaha dadku waxaa laga yaabaa inay xikmadun moodaan lagu soo halqabsadee waa xadiid nebi oo saxiixa oo rasuulku waxau ihi layse alkhabaru kalmucaayana waxaa lagaaga warramay wax la arkood indhaha saartay la mid ma aha waxau rasuulku yidhi nebi muuse markii loo sheegay qoomkiisu waxay sameeyeen intaanu u iman alwaaxdii towraad ma tuurin wuu iska sitay markuu dul yimid ee indhaha u saarayna wuu tuuray ilaa ay kala jabtay marka waxay tilmaamaysaa waxaad indhaha saartaa inuu ka raad badan yahay waxa lagaaga warramo adoon arag qaala waxau idhi famaa khatbuka adigana arrinkaagu waa maxay yaa saamiriyo war saamiriyow xaalkaaga iyo arrinkaagu adiga waa maxay maxaa kuu kalifay waxaad samaysay qaala waxau idhi basurtu waxaan arkay bimaa shay lam yabsuruu aanay arag bihi maaga faqabadtu dabeed waxaan soo cantoobtay qabdatan cantoobe ciida ayaan ka soo qaatay min ahari rasuuli ay min ahari xaafiri farasi rasuuli mudaafyadaasoo dhan baa lasoo qadaraya min ahari xaafiri farasi rasuuli rasuulkana jibriil baa looga jeedaa marka waxa uu yidhi waxaan cantoobe ciida ka soo cantoobsaday min ahari rasuuli ay min ahari xaafiri farasi rasuuli rasuulka oo jibriil ah faraskii u saaraa qoobka halkii u dhigay raadkiisii baan cantoobe ciida ka soo cantoobsaday oan ka soo qaatay fanabadtuhaa dabeed waxaan ku tuuray oon ciiddii ku saydhiyey dee dibigii aan sanceeyey ee dahabka iyo waxa laysku dhalaaliyey aan ka sameeyey ayaan afka kaga daadiyey oon kaga saydhay oo aan kaga tuuray wakadaalika sidaasaa sawalad ay ii qurxisay lii aniga nafsii naftaydu sidaasay ii qurxisay saamirina faraskan uu jibriil saaraa ma markii miiqaadka muuse uu tegaya jibriil u yimid baa mise waa maalintii reer fircoon la halaagayey labadaba waa la yidhi marka labada kii ay noqotaba waa uun faraskuu jibriil saaraa qoobkiisa halkii uu dhigay ciiddii raadkiisii buu cantoobe ciida ka soo qaatay taasuu markaa afka kaga saydho kaga shubay dibigaa uu ka sameeyey macaadintiiyo dahabka la ysku dhalaaliyey qaala waxa uu ku yidhi markaa nebi muuse fadahab tag saamiriyow tag oo orodoo soco fa inna laka maxaa yeelay waxa kuugu sugan filxayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tidhaahda laa misaasa istaabasha ma jirto anna wax ma taaban kara anna layma taaban karo waa mufaacala istaabasho la istaabtaa ma jirto inaad tidhaahdaa kuu sugan oo waxaa la yidhi waxaa lagu ciqaabay inuu duurgal noqdo oo dadka ka durko oo dugaagga la noolaado oo haddii far la saaro xumad iyo kulayl jidhkiisa u gala isaga iyo ciddii taabataba marka mar alla markay cidi ku soo baxdo dadka waa ka haajiro laamisaasa inuu yidhaahda lagu ciqaabay istaabasho ma jirto oo dadoo dhan uu ka durko dugaagga uu la galo bannaanada iyo miyada wa inna laka waxaa kuu sugan saamiriyow mawcidaa ballan master miimiyo bimacna alwacdiya ballan baa kuu sugan saamiriyow ballanka oo lan tukhlafahu aan la burinayn oon lagaaga baxayn ballan aan lagaaga baxayn oon la baajinayn ayaa kuu sugan oo adduunka haddaad cuquubo ku dhandhamisay ah cadaabka aakhiro kuu dambeeya ballantaasooon baaqanayn baa kuu sugan wandur eeg ilaa ilaahika macbuudkaagii aada caabudaysay alladii kaasoo dalta aada ahaatay calayhi calaa cibaadatii cibaadadiisa korkeeda caakifan mid ku dulnegi dibigaad ilaaha ka dhigateed cibaadadiisa dul ictikaaftayna bal eeg lanuxariqannahu walle waanu gubi oo waanu gubi oo waanu gubi humma lanansifannahu dabeed waxaanu ku saydhini oonu ku daadini dembaskiisa fil yammi badda dhexdeedaanu ku saydhin oonu ku daadin nasfan saydhin innamaa ilaahukum macbuudkiinna xaqii wuxuu ahaaday uun allaahu allaha xaq lagu caabudo keligii aladii allahaasoo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudo kale aanu jirin ilaa huwa isaga mooye wasica waa ka ballaadhay allahaasi kulla shayin shay walba cilmaa xagga cilmiga iyo ogaalka wax walba waa uga ballaadhay oo cilmigiisu waa koobay allah waxau ihi kadalik ay kamaa qasasnaa calayka qisata muusa sidaa nebi moxamedo waanu kaaga qisoonnay qisada nebi muuse iyo qowmkiisa sidaasoo kale ayaanu naqusu kaaga qisoonaynaa calayka korkaaga oonu kaaga waramaynaa min ambaa'i maa shay wararkiisa kaasoo qad sabaqa horreeye huwa maagu sidaasun baanu waxyaabihii hore wararkoodiina kaaga waramaynaa oo ambiyadii hore iyo umamkii loo diray iyo warkoodii iyo halaaggii ku dhacay iyo axwaashoodii sidaasaanu kaagaga waramaynaa waqad aataynaaka alla ilaah dhab ahaan baanu kuu siinay nebi allow min ladunnaa agtayada waxaanu kaa siinay dikraa yacni waxa weeyaan waxyi oo qur'aan ah qur'aan baanu agtayada kaa siinay man ruuxa acrado ka jeesta canhu qur'aankaas dikrina waxaa loo yidhi dee waxa ugu qiimo badan ee alla lagu xuso ee lagu sharfo weeyaane ruuxa qur'aankaas ka jeedsada fa innahu isagu yaxmilu wuxuu xambaaranayaa oo qaadayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wisraa culays dembi ayuu dhabarka ku qaadanayaa maalinta qiyaame khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihi waa la jamciyey markii hore dumaa-in mufradaa loo celinayey man in badan dee waynu soo maray oo marna waxaa loola mucaamaloonayaa biictibaari lafdiha mufradnimada marna biictibaari macnaaha oo jamacnimada ah marka xagga lafdiga marka la eego waa damaa'irta mufradka canhu fa inahu macnaha marka laga eego cumuumka iyo jamcana khaalidiina wataa la jamcinayo khaalidiina xaalo ay ku waarayaan kuwaa qur-aanka ka jeestay fiihi ay fii cadaabi lwisri dembigaa culus cadaabkiisa xaal ay ku waarayaan qiyaamaha oo cadaabka lama soo sheegina damiirku siduu ugu noqonayaa waxaa la soo sheegay cadaabka wixii laga fahmayay oo wisriga ah waayo dembiga culus waxa ka dhashaa waa cadaab cadaabka mafhuumkee wisriga laga fahmay ayaa damiirka u celinaysaa fiihi markaa khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihi fii cadaabi lwisri culayskaa dembigaa cadaabkii ka dhashay dhexdiisa xaal ay ku waarayaan wasaa-a waa xumaaday huwa wisrigaa iyo culayskaa dembi lahum iyaga ayuu u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ximlaa xagga qaadista iyo xambaarista ay xambaarayaan oo tamyiisku wuxuu caddaynayaa damiirka saa-ada ku asturan ee wisriga u noqonaya markaa wisrigu wuxuu ugu xumaaday xagga qaadista iyo wax la xambaaro waxa ugu xun maanta maalintaa qiyaame dembigaa ay xambaarteen ee cadaabku ka dhashay dabeedna ay galeen yowma maalin baanay wisrigaa iyo culayskaa xambaaranayaan yunfaku la afuufayo fi suuri suurtii la afuufayo wanaxshuru waanu soo ururinanaa baa la yidhi almujrimiina dembiilayaashii waa soo ururinanaa yowmaidin maalintaa suurta la afuufayo zurqan xaala yihiin kuwa indha buluuga oo indhahoodu ay doorsoomayaan yatakhaafatuuna waxay isku qarsanayaan mujrimiintu beynahum dhexdooda waxay isku qarsanayaan in labithum ilaa cashraa waxay qarsanayaan waa hadalkan oo waxaad usoo qadaraysaa qaa'iliina yatakhaafatuuna way isku qarsanayaan hadalka beynahum dhexdooda maxay isku qarsanayaan qaa'iliina xaal ay isku leeyihiin in labithum ay maa labithum mabaydaan nagaanin ilaa cashraa toban maalmood mooyaane ama toban habeen mooyaane wax kalaba mabaydaan ku soo nagaan adduunyadii ama qabrigii labada midkood xayaatadii adduunyada ama xayaatulbarzakh allah waxa u ihi naxnu anaka ayaa aclamu u cilmi badan bimaa waxa yaquuluuna ay leeyihiin id wakti baanu u cilmi badannahay yaquulu u odhanaya amhaluhum koodii ugu wanaagsanaa dariiqatan xagga dariiqada iyo ra'yiga uu odhanayo in labistum ay maa labistum mabaydaan nagaanin ilaa yowmaa maalin mooye wax kaleba maydaan nagaanin oo idda waxaad ku tacalluqin aclamuda ilaahay waxa u ihi subxaanah annakaa u aqoon badan waxay ku hadlayaan weliba kooda ugu rooni marka uu odhanayaanu ognahay maalin mooye wax kaleba maydaan nagaanin jamalku waxa uu odhanaya wa nisbatu hada alqowli ilaa amhalihim laa likownihi aqraba ila asidqi bal likownihi adalla calaa shiddati alhawli hadalkaa nisbaynta loo tiiriye koodii ugu roonaa ee la leeyahay koodii ugu wanaagsanaabaa hadalkaa odhanaya macnuhu maaha inuu yahay ka runta ugu dhow waayo kuwa hore iyo isagu midna hadalkoodu run maahae waa wada been oo in badan bay soo nagaadeen laakiin waxaa loo yidhi waa ka ugu roon hadalkiisa ayaa ugu muujin og culayska iyo dhibka maalintaa taagani heerka uu gaadhay oo nimanka culayska iyo cadaabka qiyaamada haysta culayskiisu heerka uu gaadhay macnaha waxay la noqonaysaa inaanay maalin mooyaane wax kaleba adduunyaba aanay soo arag maxaa ilow siiyey culayska iyo kurbada ay ku jiraan allah waxau ihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can iljibaali buurihii ayay ku weydiinayaan faqul waxaad ku tiraa nebi allow yansifuhaa buuraha waxa saydhaya oo intuu burburiyo dabaylaha raacinaya oo ka zuulinaya amaakintooda rabbii rabbigay ayaa saydhinaya nasfaa saydhin oo intuu baabi'iyo ayaa dabaylaha la raacinaya habaa'an mansuura fayadaruhaa dabeed alla waxa uu kaga tegayaa buurihii qaacan xaal ay yihiin bannaan cidla ah safsafaa oo siman yacni waxa weeyaan waxa uu ka yeelayaa mid siman oo bannaana oo wax alla wax ka taagan iyo wax ka muuqdaaba aanu jirin fayadaruhaa arlada dheh waayo waxa la simayo ee bannaan isu baxa noqonayaa waa dhulkii oo dhulka sida saxiixa ah caynteeda la bedeli maayo ee sifaadkeedii baa la bedelayaa oo wax alla wixii lagu yaqaanay macaalim ayaa korkeeda laga masaxaya marka damiirka arlada u celi buuraha iyo geedaha iyo wax walba korkeeda laga qaaday siyaaqaana laga fahmayaa allah waxau ihi subxaanah wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can iljibaali buuraha arrinkoodii bay ku waraysanayaan faqul waxaad tidhaahdaa yansifuhaa buuraha waxaa saydhaya rabbi rabbigay nasfaa saydhidoo intuu baabi'iyo u burburiyo ayaa uu meelihii ay ku yaaleen ka suulinayaa fayadaruhaa dabeed ilaahay arladii waxa uu kaga tegayaa qaacan xaal ay tahay bannaan safsafaa siman oo laa taraa ku arki maysid fiihaa arlada dhexdeeda ciwajaa meel godan oo toga iyo walaa amtaa meel taagantoona oo maxalligu waxau odhanayaa inkhifaadan wal irtifaaca meel godan iyo meel taagan midna ku arki maysida waa la simayaa laa taraa ku arki maysid fiihaa arlada dhexdeedii ciwajaa meel godan oo togoo kale a ku arki maysid iyo walaa amtaa meel taagantoona yowmaydin maalintaa arlada la simayo yatabicuuna waxay raacayaan dadkii addaaciya ka u yeedhaya oo waxa weeyaan malagga u dhawaaqaya ee u yeedhaya ayay dabagelayaan oo ay raacayaan laa ciwaja qallo cuma sugnaanin lahu liitibaacihim raacidooday raacayaan bidix iyo midigtoona uga baydhi maayaan ama laa ciwaja qalooc lahu lidaaci daaciga uma sugna oo dhinacna waxa weeyaan uga leexan maayaan marka maxalligu waxa uu odhanayaa lahu damiirku wuxuu u noqonayaa mastarka yatabicuuna laga fahmaye itibaaca ah oo raaciday malaggaa u yeedhaya raacayaan qalluuc ma leh dhinacna uga baydhi maayaane toos bay u aadayaan halka looga dhawaaqayo ama lidaaci jamalkuna daaciguu u celinaya yowmaydin maalintaa yatabicuuna waxay raacayaan addaaciya malaggii israafiil ee u dhawaaqayey ayaa xaggiisa ay u kacayaan oo ay raacayaan laa ciwaja qallooc lahu ay liitibaacihim raacidooda uma sugna oo dhinacna uga baydhi maayaane toos bay u aadayaan halka looga yeedhayo wakhashacad way xasishay oo waa khushuucday alaswaatu codadkii liraxmaan ilaaha raxmaanka ee codadkii oo dhammi u xasileen oo u khushuuceen oo wax juuqiyo jabaqlihi ma jiro falaa tasmacu maqli maysid ilaa hamsaa hadal hoose iyo xanshaashaq hoose yacni gaagaabsi hoose mooye hadal dheer dhegtaada ku soo dhici maayo yowmaydin maalintaa laa tanfacu anfici maysa ashafaacatu ergadu ilaa man mid mooyaane kaasoo adina uu fasaxay lahu isaga alraxmaanu ilaaha raxmaankii uu fasaxay ay laa tanfacu shafaacatu axadan maalintaa ergadu ruuxna anfici mayso ilaa man mid mooyaane oo ay anfacayso kaasoo adina uu u ogolaaday lahu isaga alraxmaanu ilaaha raxmaankii ergada u ogolaaday oo waradiya uu raalli uga noqday lahu waradiya uu raalli ka noqday lahu isaga qowlaa hadal ahaanna uu raalli uga noqday oo ahaa mid qowlkii towxiidka kelimatu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah ku dhawaaqay kuna dhaqmay marka macnaha shaafici iyo mashfuuculahugiiba haddaan ilaahay shaaficana u idmin mashfuuculahugana raalli looga noqon oonu ahlu towxiid ahayn dee waxa weeyaan ergo gaadhi maysa anfici mayso oo famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin waayo shafaaco oo dhan rabbi baa iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiica waxa ergeynaya uun cid alla u fasaxay waxaa loo ergeynayaa uun rabbi ciduu raalli uga noqday cid kale erga gaadhi mayso ilaahay waxau ihi yaclamu allah waxa uu ogyahay maa bayna aydiihim waxa hortooda ah ay min umuuri alaakhira oo arrimaha aakhiree ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa gadaashooda ah oo min umuuri dunya arrimaha adduunyaha ay soo dhaafeen ah walaa yuxiituuna ma koobayaan bihi ay billaah ilaahay kuma koobayaan cilmaa ogaal ahaan laa fii daatihi walaa asmaa'ihi walaa sifaatihi walaa afcaalih yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo asmaadiisa toona midna ogaal ku gaadhi maayaan waxay ka sheegaan waa inta kooban ee ka soo gaadhay uun ee gunteeda gaadhi maayaan ilaahay waxau ihi wacanad waxaa dullowday alwujuuhu wejiyadiibaa dulloobay oo lilxayi allaha nool nolosha dhammayska tiraneen waxba ka dhinnayn waa nolosha lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal cadam kama horeyn oo mar walba ilaahay waa jira cala alabadi waddawaam zawaalna kama dambeeyo oo weligii waa baaqi noqonaya waa nolol taam ah waayo makhluuqaadka noloshoodu waa naaqis oo ma dhammaystiro oo sabaqahaa cadamun wayalxaquhaa zawaal cadam baa ka horreeyay zawaalna waa ka daba imanaya macnaha waxaa ku soo martay xilli aanad jirin waxaana iman doonta xilla aad dhimato marka waa nolol kala dhiman oon dhammays ahayn taa waxa ka duwan nolosha alxayu اlqayuum allaha nool ee qayuumka ah wacanat way dulloobeen alwujuuhu wejiyadii lilxayi allaha nool nolosha dhammaystiran baa wejiyadu u dulloobeen oo isu dhuldhigeen oo u khuduuceen allihii alqayuumi waxa weeyaan u taagnida badan inuu arrinkiisa u taagan yahay arrimaha addoommadiisana u taagan yahay oo qayuum waxaa la yidhaha alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrihi iskii buu u taagan yahay oo cid uma baahdo waa ma baahde waxaanu u taagan yahay arrimaha addoommadiisu u qumayaa oo uu daryeelayaa oo uu maamulayaa marka waa qaa'imun binafsihi muqiimun ligayrihi kaa markaa istaagid istaagnida u taagnida badan ee macnaha in fara badan waa amhilatu lmubaalaqa qayuumeh in fara badan u taagan naf ahaantiisana u taagan addoommadiisana u taagan inuu daryeelo allahaasaa wejiyadii oo dhammi ay waxa weeyaan u dulloobeen oo ay isu dhiibeen waqad khaaba waxaa hoogay man mid baa hoogay kaasoo xamala xambaartay huwa manku dulmaa alla ilaha gardarra iyo dulmi ruux xambaartay ayaa maalintaa hoogu halaagsamay iska ilaali inaad dulmi dhabarka ku xambaarato si aanad maalintaa u hoogin ama aan u halaag kuugu dhicin waman yacmal min asaalixaat waman axadka yacmal sameeya min asaalixaati waxyaabaha wan wanaagsan axadka sameeya walxaal huwa isagu mu'minun uu mu'min yahay falaa yakhaafu ka baqan maayo dulmaa dulmi iyo walaa hadmaa duudsi toona dulmi ka baqan maayo oo in xumaan aanu samayn lagu siyaadiyo ka baqan maayo ilen waa dulmi ah duudsina ka baqan maayo oo wanaagu sameeyey in laga nuqsaamiyo ka biqi maayo ilaahay waa caadil allah waxaa uhi wakadalika anzalnaahu qur'aana carabiya wakadalik sidaas oo kale ay midla inzaali maa dukira min alaayaat soo dejinta aayaadkaa lasoo sheegay lasoo dejiyey oo kale aayaadkaa soo hormaray sidaas oo kale ayaa anzalnaahu qur-aankan inaanu u soo dejinay qur'aanan xaaluu yahay qur'aan qur'aankaas oo carabiya carabi ah wasarafnaa waxaanu ku gedgedinay ama ku soo celcelinay fiihi qur'aanka dhexdiisa min alwaciidi ee shay-an min alwaciid waxgoodiga iyo waciidka ka mid ah ayaanu qur'aanka ku soo celcelinnay oo waxa weeyaan si walba aanu idinku dhignay lacallahum waxay mudan yihiin dadku yattaquuna ama lacallahum yattaquuna likay yattaquu si ay dadku alla uga baqaan ayaanu goodiga ugu soo celcelinay oo ay u cabsoodaan aw yuxdiu ama uu ugu keenuu ugu soo darisiiyo huwa qur'aanku lahum iyaga dadka dikraa waana qaadasho iyo xusuus ay ku waana qaataan ummadihii hore wixii ku dhacay dabadeed ay waantoobaan oo alla usoo noqdaan fatacaala allaahu fatacaala allaahu allaah waa koreeyey allihii almeliku ee boqorka ahaa allihii alxaqu ee xaqa ahaa waa koreeyey walaa tacjal hala degdegi nebi muxamedow bilqur'aani qur-aanka ha la degdegin min qabli an yuqdaa intaan laguu dhammayn ilayka adiga waxyuhu waxyigiisa qur-aanka marka laguu waxyoonayo ee meleku jibriil kuu akhriyayo hadudubinoo hala degdegin intaan laguu dhammayn akhrinta laguu akhrinayo ee jibriil kuu waxyoonayo waqul waxaa tidhaha rabbi yaa rabbi rabbigayow sidnii ii kordhi cilmaa cilmi ii kordhina dheh oo ilaahay weydiiso inuu cilmiga kuu kordhiyo haadihi laaya nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la leeyahay qur-aanka marka lagu waxyoonayo ha la degdegin intaan laguu dhammayn inta laguu dhammaynayo iska sugo ha la degdegin nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo ku dadaalaya inuu xafido oo qur-aanka afka maleku jibriil uu ka qabto oo si aanu u dhaafin dadaalkaa isagoo ku dadaalayo isla wuu ku dhaafi ayaa malekul jibriil oo u akhriyaya uu ka daba akhriyayo uu dadejinayay tii baa markaa nebiga loo diiday oo la leeyahay adigu waxba ha degdegin oo iska sug inta lagu dhammaynayo marka waxaa la mid ah aayaddii kale ee suuratu lqiyaama ilaahay waxa uu ku yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih nebi moxamedow qur-aanka carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajin adigoo la degdegaya si aad ula degdegto waxba ha ku dhaqdhaqaajin ee iska sug inta qiraa'ada jibriil kuu dhammaynayo waayo ina calaynaa jamcahu wa qur'aanahu ay qiraa'atahu waayo korkayaga waxaa inaanu qur-aanka kuu soo ururinno nu laabtaada ku ururinno kuuna akhrino fa idaa qara'naahu marka aanu kuu akhrino qur-aankii fattabic raac qur'aanahu ay qiraa'atahu akhrintiisaa raaco ka daba akhri uma ina calaynaa dabeed korkayaga waxaa bayaanuhu caddayntiisa macnihiisana inaanu kuu caddayno ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi moxamed markuu u diiday inuu la degdego qur-aanka ama uu dudubiyo isagoo ka baqanaya inuu qur-aankii ka baxsado waxaa loo ballan qaaday arrimo dhowra wixii uu ka baqanayaba inuu ka badbaadayaa loo damaanad qaaday marka hore laabtiisa qur-aankii in lagu kulminayo oo uu xafidayo oo aanu ka baxsanayn baa loo ballan qaaday waxaa kaloo loo ballan qaaday in loo akhriyayo akhrintanna waa akhrinta jibriil ilaahayna tabaaraka wa tacaala malaa'igtiisa wuxuu u igmado marka ay samaynayaan wuxuu naftiisa ugu nisbeeyaa waayo malagu waxa uu qabanayo biamri illaah buu ku qabanayaa marka kaanamaa inuu ilaahay u akhriyaya malaku jibriil baana u akhriyaya markaa fa idaa qara'naahu markaanu kuu akhrino waxaa looga jeedaa un dee malaku jibriil marka uu kuu akhriyo laakiin ilaahay wuxuu naftiisa ugu nisbeeyey waayo malakuljibriilka u akhriyaya waxa uu ku akhriyayaa amar ilaahay ah maadaama biamri illaahi uu ugu akhriyayo sidaasaa ilaahay uu yidhi fa idaa qara'naahu marka waxaa la yidhi marka aanu kuu akhrino waa marka malakuljibriil akhriyo eh fattabic qur'aanahu maanta qur'aanahudani waa master bimacna alqiraa'a waayo waxaa la yidhaha qur'aan laba siyood buu qur-aanka ugu soo arooraayo marna master bimacna alqiraa'a akhrinta lafteedii marna calamun cala alqur'aano wuxuu calam ku yahay kitaabkan qur-aanka ee munasalka ah oo innaa samicnaa qur'aanan cajaban jinku markay lahaayeen sida alla kaga warramay waxaanu maqalay qur'aan la yaab badan qur'aanantaasi qiraa'o maahe waa calam oo waa qur'aanka laftiisiibuu calam iyo magac u yahay laakiin iminka fattabic qur'aanahu calamkii maahe waa mastarkii bimacna alqiraa'a oo qiraa'atahu fattabic qiraa'atahu macnaheedu weeyaan waa akhrinta uu jibriil kuu akhriyayo raacoo daba soco marka calaa kullin nebiga waa loo diiday inuu waxa weeyaan la degdegay waxaa la yidhi iska sugo marka waxyiga uu kuu dhammeeyo jibriil ka daba akhri waxba iloobi maysid lafdigiisa laabtaadaanu ku kulmin weliba tafsiirkiisa iyo macnihiisana annakaa kuu caddaynana waxaa loo ballan qaaday lafdigii inuu xafidayo macnihii iyo tafsiirkiina in loo bayaaminayo labadaba waa loo ballan qaaday lafdan wa macnan waxaa la amray nebiga inuu ilaahay weydiisto cilmiga inuu u kordhiyo waxay culimmada tafsiirku yidhaahdeen nebiga lama amrin inuu shay ilaahay su-aalay inuu u siyaadiyo cilmiga mooyaane waa muhimadda uu leeyahay cilmiga waxyigu darteed ayaa kororhsiimo dalbo loo yidhi markaa cilmigu lagama dhargo waa badan xeeli lahayn nin walba inuunbuu ka gaadhaa ee ninna kama gun gaadho wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila wa fowqa kulli dii cilmin caliimun markaa ruuxu yacni weligii hadduu ilaa intuu ka godgelayo kitaabkaasun dabada haysto o aanu ka daalin marnaba dhammayn maaye mar walba waxbaa ka dhiman marka hadduu macaanka dhandhamiyana kama dharga ruuxee dabadaasunbuu haysanaya kitaabka iyo dersiga walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casmaa allah waxau ihi wallaahi laqad cahidnaa waanu la ballanay ilaa aadama aadam ama waanu la dardaaranay min qablu ay min qabli aklihi min ashajara intaanu geedii loo diiday cunin ee aanu dhandhamin waanu la ballanno maxaanu kula ballannay inaanu geeddaa u dhowaano uu ka dheeraado ama waanu la dardaaranno maxaanu kula dardaaranay geeddaa inaanu u dhowaan oo aanu ku dhicin fa nasiya dabeed waa iloobay aadam ballantii iyo dardaarankii alla la galay walam najid umanaanaan helin baa alla wihi lahu aadam casmaa go-aanu kaga adkaysto wixii loo diidayna umaanaan helin macnaha waa iloobay wixii loo diidayna waa ka adkaysan kari waaye dabeecada yacni duriyadii aadam ka tafiirantay dhaqankooduna sidaasuu noqday oo way iloobayaan go-aan adagna ma leh laakiin aabbahood gefku u galay wuu garto waa ka soo noqday ilaahayna waa ka toobad aqbalay oo ilaahay waa doortay dee markaa bani aadamka qofkii gefkiisa intuu garto ka noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka toobad aqbalayaa waman yushaabi abahu famaa dalam aabbihii ninka shabahaana ma gardaroono dee waa dabeecadii iyo basharka bani aadamka wixii ku beeraa waxaa se halaagsamaya qofka dembiga kusii daa'ima ee aan ka soo noqon waayo kaasi ibliis buu shabahaya aabbihii ma shabihin allah waxau ihi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam wadkuruu xusuusta ama wadkur xusnabi allow dadkana uu sheeg id waagii qulna aanu ku nidhi lilmalaa'ika malaa'igta markaanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda waa sujuuda taxiyatin wa ikraam waa sujuud salaan iyo sharfid lagu maamuusayo laa sujuuda taacatin wa cibaada sujuud taaco iyo cibaado maahoo dee waxa weeyaan lagu caabudayo aadam ilan aadam cibaado ma leh marka aadam waxay u tahay taxiya wa ikraam ilaahayna waxay u tahay taaco iyo cibaado oo waayo amarka ka bixiye waa rabbi haddii la caasiyey rabbigii amarka bixiyaa la caasiyey haddii la qaato sida malaa'igtana ilaahay baa la adeecay aadamna waa lagu maamuusay wadkur xusid waagii qulna aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam fasajaduu dabeed ay malaa'igtii u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaanu abaa isagu diiday huwa ibliis faqulnaa dabeed waxaanu idhi yaa aadamu aadamow inna haadaa kani oo ibliisii caduwun cadow buu ku yahay laka adiga iyo weli sawjika xaaskaaga xawaa adiga iyo reerkaagaba cadow buu idin yahay falaa yukhrijannakumaa yaanu idinka bixinin min aljannati jannada oo fatashqaa dabeed aada dhibaatooto haddaad jannada ka baxdo ilan arlada iyo rafaadkeedii iyo imbeero iyo tacab iyo zarac waxa rafaad adduunyada yaalla dee dhulkaa loogu yimid jannada rafaad ma yaalle raaxunbaa taalla markaasi aanad dhulka ugu dhibaatoon war hooy ninkaa iska ilaali oo jannada yaanu idinka bixin adiga iyo xaaskaaga jalaaludiin almaxalli waxau odhanayaa fatashqaa waqtasara calaa shaqaahu lianna arajula yascaa calaa zawjatih waxa uu ugu gaabsaday yacni tacabka aadam oo fatashqayaa musanno kama dhigina fatashqaa adigu aadam oo aada dhibaatoota un baa la yidhi waayo dee ninku reerkiisa isagaa u shaqeeya oo u rafaado oo usoo tabcayo oo bannaanka ugu baxaya marka labadooduba waa rafaadayaan laakiin ninka ayaa rafaadka weyni ku dhacaya kol hadduu isagu ka u shaqaynayo reerka uu yahay sidaasaa loogu gaar yeelay fatashqaa ee rafaadka ninka ku dhaca dee ooridiisana waa ku dhacayaa oo ka badbaadi maayaan inna laka adiga waxaa kuu sugnaaday baa layidhi aadamow anlaa tajuuca inaanad ku gaajoon fiihaa jannada dhexdeeda oo walaa tacraa aanad ku arradin ama aanad ku qaawanaanin iyo wa annaka adigu laa tadmaw inaanad ku haraadin baa kuu sugan fiihaa jannada dhexdeeda oo walaa tadxaa aanad ku qoraxaysan oo qorax iyo kulaylna aanad arag waayo dee cadeediba meesha ma taallo kulayl iyo xarri uu ka yimaado ma taallo marka waxa weeyaan waxaa kuugu sugan jannada inaanad ku gaajoon inaanad ku arradin inaanad ku haraadin inaanad kulayl iyo xaraaro ku dareemin fawaswasa dabeed waxaa waswaasiyey ilayhi aadama shaydaanu shaydaankiibaa waswaasiye oo tashuush ku furay qaala wuxuu shaydaanku yidhi yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati alkhuldi waaritaanka geedeeda ma ku tusiyaa iyo wa mulkin boqortooyo laa yablaa aan baali noqonayn dee aadamahana waxaa lagu diray ama lagu imtixaamay alkhuldu waalmulku waaritaan iyo mulki ballaadhan inuu qofku helo ayaa ku dabeecaysan tiibaa xaggaasaa laga soo maray aadamoo wuxuu ku yidhi geedka haddaad cunto aada waarayso weligaa aanad dhimanayn boqortooyo aan baaliyoobinna aad ku helayso ma ku tusaa waa geedkan uu yidhi faakalaa dabeed waa cuneen aadam iyo xawaa minhaa geeddii bay wax ka cuneen fabada dabeed waxa u muuqatay lahumaa labadooda saw-aatuhumaa cawradoodiibaa u muuqatay cawradana waxaa saw-a loo yidhi lianna inkishaafahaa yasuu saaxibahaa waayo hadday faydanto qofkii way xumaynaysaa waad ka naxaysaa sidaasaa saw-a loo yidhi fabadad markaa waxa u muuqatay lahumaa labadoodii saw-aatuhumaa cawrooyinkoodiibaa u muuqday mid walba ka kale cawradiisiibaa u muuqatay watafiqaa waxaanay gudagaleen yaksifaani inay isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda min waraqi iljanna ay min waraqi ashjaari iljanna jannada geedaheega caleentoodii inay isku dhadhajiyaan bay gudagaleen wa casaa waa caasiyey aadamu aadam rabbahu rabbigii oo faqawaa waa lumay macnaha sawaabkii iyo sidii toosnayd waa ka lumay waanu caasiyey oo dee geedkii ha u dhowaanina la yidhi baa uu dhandhamiyey maxaase ka dambeeyey waxaa la yidhaha alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi albidaaya waxaa muctabarkee la qiimaynaye wax kasoo qaadka leh waa halka arrimuhu ku dhammaadaan ee halkay ka bilaabmaan ma aha arrinkiisu wuxuu ku dhammaaday doorasho alleh iyo rabbi inuu kor yeelo maqaam sare uu siiyey oo ilaahay waxau yihi uma ijtabaahu dabeed waa doortay aadam rabbuhu rabbigii waa doortay oo fataaba waa ka toobad aqbalay calayhi korkiisa oo wahadaa waa hanooniyey waana markii uu ku hadlay aadam ereyadii alla ku ilhaamiyey ee rabbi uu waafajiyey oo fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayhi aadam waxa uu rabbigii kala kulmay kelimaad iyo hadalle wanaagsan oo dhaxalgala oo alla u waafajiyey dabeed rabbi waa ka toobad aqbalay kelimaadka alla ku ilhaamiye waxa weeye qaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin gafkoodii waa garteen waanay qirteen waxaana yidhaahdeen rabbigayow alla ilahna faayagii waa dulminay oo waa dembaabnay haddaanad noo dembi dhaafin oonad noo naxariisanna walle waxaanu ka mid noqon kuwa khasaaray qaala waxa uu rabbi ku yidhi markaa aadam iyo xawaa ihbitaa ka dega minhaa jannada jamiican xaalatiin dhammaantiin waa adiga iyo ooridaada iyo dhabarkiina tafiirta ku jirta ee idinka tafiirmi doontaba daadega marka marka musanno laga dhigo ihbitaa waa aadam wa xawaa marka jamac laga dhigo ihbituuna waa aadam wa xawaa wama shtamaluu calayhi min duriyatihimaa waa iyaga iyo waxay koobsadeen oo tafiirta dhabarkooda ku jirta ee dhalan doonta ayaa loo jamcinayaa bacdukum libacdin caduwunna ama waa bani aadamka isku cadow ah sida imikaba dee aynu aragno dulmiga iyo dilka amaba waxaa loo jeedaa aadam iyo duriyadiisu waxay col la yihiin ibliis iyo duriyadiisa oo afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaaa min duuni wahum lakum cadow bi'sa lilaalimiina badala marka cadaawaddu ama waa aadam iyo duriyadiisa iyo ibliis iyo duriyadiisay dhex taallaa ama bani aadamka laftooday dhexdooda dhacaysaa waana sida waaqica aynu u jeedno ee dhacda qaala waxau rabbi yihi ihbitaa dega aadam iyo xaawow minhaa jannada xaggeeda ka dega jamiican xaalatiin dhammaantiin bacdukum barhkiin libacdin barh ka kale caduwun cadow buu u yahay oo aadamaha ama bani aadamku iyagaa cadow isku ah ama iyaga iyo ibliis baa isku ah cadow fa imaa yaatiyanakum haddii uu idinka yimaado yacni aadam iyo xawa iyo wixii ka tafiirmay duriyadoodii baa lagula hadlayaa ambiyada loo soo diri doono marka fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado bani aadamkiiow minii xaggayga hadduu idinka yimaado hudaa hanoon waa rususha lasoo dirayo iyo kutubaha lagu soo duldejinaye faman itabaca ruuxa raaca hudaaya hanuunkayga ruuxa raaca ee rususha rumeeye kitaabkana ku dhaqma oo aan ka baydhin xaq ah falaa yadilu adduunyada dhexdeeda ku hallaabi maayo walaa yashqaa aakhirana ku guuldarraysan maayo allah waxau ihi waman ruuxa acrado ka jeesta can dikrii xuskayga iyo waxyigayga oo qur-aanka ah ninka ka jeesta fa inna lahu kaa waxaa u sugan maciishatan nolol noloshaasoo dankaa cidhiidhi ah wanaxshuruhu waxaananu soo xaadirinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame acmaa isagoo indhala qaala waxau odhanayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow lima xashartanii maxaad iisoo xaadirsay qiyaamada acmaa anigoo indhala walxaal qad kuntu anaa adduunka markaan joogay basiiraa mid wax arkoo indhaqaba qaala waxau rabbi ku odhanayaa kadaalika ee alamru kadaalika arrinku waa sida ama kadalika ay midla dalika facalta sidaasoo kalaad samaysay adduunka markaad joogtay oo waa maxay siduu sameeyey caddaynteedii waa tan atadka waxaa kuu timid aayaatunaa aayaadkaygii baa kuu yimid oo fa nasiitahaa dabeed waad iska ilowdo waad isaga tagtay aayadihii kumaad dhaqmina waad isaga dhaqaaqday wakadaalika adigana sidaasoo kale ayaa alyowma maanta tunsaa ay tutraku fi lcadaabi cuquubadiiyo culayska lagaaga dhex tegayaa wakadalik ay kamaa jazaynaa haada sidaanu kaa u abaal marinay oo kale ayuun baanu najzi u abaal marinaa man axadka asrafa xadgudba oo walam yu'min aan rumayn biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisana aan rumayn walacadaabu alaakhirati aakhira cadaabkeeduna ashaddu isaga ayaa darnaan badan oo wa abqaa baaqinimo badan isagaa ka adduunyada ka adag kana baaqinimo badan oo weligii aan baaba-ay halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ruuxa qur-aanka munasalkaa iyo rususha wixii loo soo rogay qofka raaci waaya adduun iyo aakhiraba in lagu ciqaabayo oo adduunyada nolol cidhiidhiya ayuu ka helayaa oo xataa haddii adduunyada faraqyada looga buuxiyo uu buuxo waxaa lagu imtixaamayaa diiqad iyo cidhiidhi iyo warwar iyo walbahaar weligii aanu ka badbaadayn waayo iimaan la-aantu culays iyo dab qofka hoosta kaga baxaya oo wax baktin kara aanu jirin bay leedahay ruuxa qalbigiisa waxa qaboojiye uun iimaanku inuu dego oo ilaahay uu xuso oo wixii alla uu xukumo uu u hogaansamo taasunbaa ruuxu deganaansho ku dareemi karaa aladiina aamanuu watatmainu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub waxaana la tilmaamay maalinta qiyaame isagoo indhaloo dam ah in la keenayo dabeed muran iyo hadal buu bilaabaya wuxuu odhanayaa ilaahay oo waan indhaqabay adduunyadiiyo maxaad maanta ii indha tirtay waxaa loo sheegayaa inay tahay abaalmarin isagu uu kasbaday oo uu galabsaday oo waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal waa abaalmarin waafaqsan wuxuu adduunyada ku soo sameeyey oo kol hadduu adduunyada markuu joogay aayaadka iska indha tiray indhihii uu wax ku arkayaa maanta la tiroo laga qaaday culimmadu halkan waxay isweydiiyaan sidee loo kulminayaa lima xashartanii acmaa oo tilmaamaysa in indhala-aan maxsharkii qiyaamo lagu soo xaadiriyey iyo aayaadka kalee tusinaya maalintaa nimanka gaalada ah adduunyaday ku indhala-aayeen xagga qalbiga eh wax ka aragti iyo dhagafiiqaniba ma jiraan aayaadka tilmaamaya oo waxway maqlayaan waanay arkayaan iyo aayaddan sidee loo kulminayaa waayo aayaadka kale waxay tilmaamayaan sida aayaadkii maryamo inagu soo marayba asmic bihim wa absir yowma yaatuunana alla wax maqli ogaa oo arki ogaa maalintay noo imanayaan waa qiyaamaha eh waa siiqatu tacajubo ma asmacahum wa absarahum maxaa wax ka maqli og oo ka arki og maalintay imanayaan indhafiiqana oo dhaga nugula iyo aayadda kale allah u lahaa rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun ilaahay waxa uu ihi isagoo ka xikaayoonaya oo inooga warbixinaya waxay odhan doonaan qiyaamaha markay indhahooda wax walba ku arkaan waxay odhan doonaan rabbanaa absarnaa wa samicnaa ilaahayow wax aragnay maqallayna ina celi aanu camal wanaagsan soo samaynay haddaanu ku rumaynanaaye laakiinse laga hoos qaadi maayo inay beentoo tahay ina ilaahay baa bayaamiyeyoo walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun laga hoos qaadi maayo iyo aayaddii kale fii suurati qaaf fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid allah waxa uu yidhi insaankiiow daboolkii iyo daahii waxa weeyaan kugu dadnaa baanu kaa faydnay oo araggaagu maanta waa bir sida meel walba uuga tafayo uuga dusayo maanta wax arki ogaa sidee loo kulminayaa markaa aayaadkan iyo lima xashartani acma in indhala-aanba mowqifka lagu keenayo waxaa lagu kulminayaa annahum yuxsharuuna ila almowqifi cumyan wa bukman wa summa uma yucaadu ilayhim aljawaarixu laaxiqan marka hore maxsharka waxaa la keenayaa iyagoo indhala oo afla oo dhagala oo dam ah sidii ilaahay aayadda kaleba ku tilmaamay wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summa maawaahum jahannamu kulamaa khabat zidnaahum saciiraa aayadda allah waxa uu yidhi waxaanu soo xaadirinanaa maalinta qiyaame wejigooda iyagoo ku socda oo indhala oo afla oo dhagala hoygoodii waa jahannama mar kastoo ay damto ama ku dhowaato inay baktidana holac iyo olol hor leh ayaanu u kordhinaynaa si ay ugu sii gubtaan markaa marka hore sida aayaddani tilmaantay iyagoo indhalaa maxsharkii la keenaya kadib ilaan qiyaamadu waa mawaadin kala duwan iyo wakhti dheer oo in badan baa la taagnaanayaaye kadib baa jawaarixdii iyo xubnihii loo soo celinayaa fa yarawna wa yasmacuun markaa loo soo celiyo waa markay wax arkayaanay wax maqlayaanee la leeyahay asmic bihim wa absir alla wax maqli ogaa oo arki ogaa markaa sidaasaa lagu kulminayaa isma khilaafayaan ee waa iswaafaqsan yihiin marka wakadalika najzi man asrafa walam yuumin biaayaati rabbih waa maslaku limaai watanbiih macnaha waxaa la ishaarayaa ama la tilmaamayaa cuquubada waxay ku muteen ciladeedu inay tahay israafkay sameeyeen oo wakadalika najzi man asrafa israafkaa u sababay jazaha iyo cuquubada la mariyey wa ana almusrifiina hum asxaabu nnaar ayay la mid tahay oo ahlu naarnimadoodu waa sababu israafihim xadgudubkoodaa u sababay allah waxau ihi afalam yahdi oo miyaanu cadaan lahum iyaga gaaladan reer maka ee loogu taaglaayay toosnaada kam in fara badan oo ahlakna aanu halaagnay qablahum iyagoo hortooda oo min alquruuni ummadaha ah yamshuuna xaal ay soconayaan waxaad ka xaalaynaysaa damiirka lahumeh fii masaakinihim kuwaa horee la halaagay guryahoodii ay dhex soconayaan inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxaa ugu sugan la aayaatin aayaad iyo calaamado waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo liulinnuhaa caqliga kuwa ugu saaxiibkay ugu sugan yihiin aayaad lagu waantoobo wax lagu qaato halkanna waxaa la tilmaamayaa nimanka ree maka ayaa lagu waaninayaa inay ku waantoobaan kuwii ka horreeyey wixii helay wa inakum latamuruuna calayhi musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun ilaahay waxaa weli waad soo martaan markaad waa bariisanaysaan iyo habeenkiiba caqli iyo garaad miyaydaan lahayn waa markay ardu shaam iyo dhulka shaam u safranayaan dee waxa weeyaan qaryooyinkii qowmu luud iyo dadkii la halaagay way sii maraan oo way soo maraan marka waxaa la leeyahay miyaydaan waantoobayno wax ku qaadanayn afalam yahdi yahdi oo bimacnaa yatabayan ah faacilkeedu waa masdarka laga fahmayo ahlaknaada dambe oo macnuhu waxa uu noqonayaa jamalkuwa sida futuuxaadka uu ku tilmaamayo afalam yatabayan lahum ihlaakunaa umama umaman kasiira fayactabiruu bihada alihlaak fayarjicuu can takdiibi arasuul miyaanay uba caddaan halaagga iyaga ummado badan aanu halaagnay oo dabeed aanay ku cibro qaadan halaaggaa si ay uga soo noqdaan beeninta rasuulkood ee rasuulka u raacaan ama u rumeeyaan marka afalam yahdi lahum kam ahlaknaa kamtuna waxay mafcuul u tahay ahlaknaada dambe waayo cidda la halaagayaa waa kamta oo bimacnaa kaiiran ah in badan oo ummadaha ka mid ah marka ahlaknaadaa dambe ayaa kamta mafcuul ay u tahay ahlaknaada mastarka laga fahmay ee ihlaaguna waa faacilka yahdida macnuhuna waxau noqonayaa bimacnaa afalam yahdi lahum ihlaakunaa kasiiran qablahum min alquruun yacni miyaanay u caddaan halaagayaga in badan oo ummadaa aanu hortood halaagnay iyagoo weliba guryahoodii iyo degaanadoodii la dumiyey dhex soconaya miyaanay kuwaantoobayna wax ku qaadanay allah waxau ihi afalam yahdi oo miyaanay u caddaan lahum iyaga kuwan kufaartan ree maka kam in fara badan ahlaknaa inaan halaagnay qablahum iyagoo hortood kuwaasoo min alquruuni ummadaha ah in badanoo ummadaha ah hortood inaanu halaagnay miyaanay u caddaan waa u caddaatay degaanadoodii la baabi'iyaabay sii maraanoy soo maraan hadday waantoobayaan oo wax qaadanayaan yamshuuna xaal ay dhex soconayaan fii masaakinihim guryahoodii la baabi'iyey oo raadkiisii sii muuqdo inna fii daalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa ku sugan la'aayaatin aayaad iyo calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato liulinnuhaa caqliga kuwa u saaxiibkaa ayaanay ugu sugnaaday caqliyada oo nuha waa jamcu nuhyatin liannahu yanha saaxibahu camaa laa yaliiq marka liuli lalbaab jamcu lubbin liuli nuha jamcu nuhyatin waa cuquusha marka markaa kuwa caqliyada fayow leh ayaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya allah waxau ihi walowlaa kalimatun kelmad haddii lalaayahay lama la eh ama kelmadi haddaanay jiri lahayn way jirtaa labadaba waa loo laqbeeyaa haddii lalaayahay lama le eh macnaha dee way jirtaa ama haddaanay jiri lahayn way jirtaaye walowlaa kalimatun kelmad haddii lalaayahay lama le eh ama kelmadi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye kelmadda oo sabaqad hormartay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay oo ku hormartay bita'khiiri alcadaabi ilaa ajalin musama in dee cadaabka dib loogu dhigayo ilaa wakhti dambe oo la magacaabo dee aakhira ah kelmaddaa hore haddaanay jiri lahayn iyo wa ajalun kelimada ku cadaf iyo wa ajalun mudda haddaanay jiri lahayn muddadoo musaman la magacaabay oo ummad walba inta ajashooda iyo cumrigooda ka hadhay ah ilaan qolo walba waxaa loo qoondeeyey wakhti go-an oo ay yacni aanay dhaafayn marka ajashu ama ta caamkee ummadoo dhan loo dhigay ha noqoto ama ta khaaskee qof walba dee si gaara ha noqotee waa wakhtiga iyo cumriga loo asteeyey aadamaha iyo noolaha marka walowlaa kalimatun kelmadi haddaanay jiri lahayn way jirtaayo kelimadoo sabaqad hormarto min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay oo cadaabka in dib loogu dhigaa oon loo soo dedejin wa ajalun iyo mudda haddaanay jiri lahayn muddadoo musaman la magacaabay oo inta cumriga iyo wakhtigooda ka hadhay ah labadaasi haddaanay jiri lahayn way jiraane lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa ihlaaga iyo cadaabku lisaaman ay laasiman lahu mid laasimo oo markaaba ku dhaca oon ka daahin ama dibba aan uga dhicin ee hore ugu soo dhicuu noqon lahaa macnaha cadaabka waxa dib loogu dhigay ilaah baa hore u xukumay wakhti loo qoondeeyey oonay dhaafayn baana jira taasi laakiin haddaanay jiri lahayn cadaabku waa laasimi lahaa oo deg deg buu ugu dhici lahaa kamanay badbaadeen waxase dib loogu dhigay dee kelmadana jirta iyo ajashan ayaa qaayim oo jirto ilaahay hore u xukumay fasbir nebi maxamedow sabiruu calaa maa yaquuluun waxay ku leeyihiin afxumo iyo idabdaro u sabir oo u adkayso wasabbix nasah oo ceeb iyo xumaanoo dhan allahaaga u diidoo ka bariyeen bixamdi rabbika mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadintiisa adoo ku dheehan oo mahadinaya oo subxaana allaahi wa bixamdihi leh oo xumaanoo dhanna u diidaya wanaag oo dhanna u sugaya goormaad nasahaysaa oo rabbigaa mahadinaysaa qabla tuluuci shamsi cadeed soo baxa hortii wa qabla guruubihaa iyo cadeed dhaca hortii wa min aanaa'i leyli habeenka saacadihiisana fasabbix rabbigaa nasah oo ceeb iyo xumaan oo dhan u diid adoo mahadinaya wa atraafa annahaari maalinta cidhifyadeedana ilaahay nasah oo ceeb iyo nuqsaan oo dhan u diid adigoo mahadinaya lacallaka tardaa likay tardaa si aada raalli u noqoto oo abaalmarinta iyo thawaabka allahaa ku siinayo aada raalli ugu noqoto walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa halkan waxaa lagu fasiray asalawaat alkhams oo dee xuska ilaahay ka mid ah waaqimi asalaata lidikri waayo salaaduba dee waxay ka kooban tahay waa dikrullah aqwaal iyo afcaalba ilaah baa lagu xusuustaa oo lagu xusayaa salaada dhexdeeda waxa lagu samaynayo o dhanba marka culimmadu waxay yidhaahdeen rabbigaa u tasbiixsoo mahadiba waxaa looga jeedaa ay bimacnaa salli tasbiix iyo taxmiidna waxaa loo cabiray waxyaabaha ugu waaweyn ee salaadu koobsataabay ka mid tahay atasbiixu wataxmiid shaygana waxyaabaha uu koobsaday in loogu soo yacnii in lagu magacaabo oo lagu tilmaamo waa asluub carabi oo fasiixa marka waxaa looga jeedaa salaadihii shantaa tuko oo ilaali marka qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubihaa cadeedu intaanay soo bixin waa subxii intaanay dhicinna waa casarkii wa min aanaa'i leyli saacadaha habeenkii waa maqribkii iyo cishaayigii salaatuleylkii oo sunnihiina waa soo gelaysa ama qiyaamkii wa atraafa annahaari maalinta labadeeda dacal ama cidhifyadeedana waa salaadii duhur waayo jalaaludiin almaxalli waxaa odhanayaa lianna aduhra yadkhulu bizawaali shamsi fahuwa طarafu الnisfi اlأwal wa طarafu الnisfi الthaani wuxuu ihi salaada duhur waxay ku soo gashaa cadeedu samada barhtankeeda ama beerkeeda markay xagga galbeedka uga zuusha ay ka ilato markaasina maalinta gelinkeedii hore waa dacalkii ama darafkii ugu dambeeyey ila halkaasi ku dhammaaday annisfu اlأwal maalinta gelinkeedii dambana waa darafkii ugu horreeyey halkuu ka bilaabanayay marka halkaa maxaa ku kulmay طarafu اlأwal iyo tarafu thaani maalinta gelinkeedii hore waa dacalkuu ku dhammaanayay kol hadday zuusho gelinkii dambena waa darafkuu ka bilaabmayay kol hadday zuushay markaa sidaasay u noqonayaa duhurku darafay nahaar maalinta labadeeda dacalo midna waa ku dhammaaday midna wuu ka bilowday markaa shantii sidaasay ku dhan yihiin marka in wakhtiyadaa rabbi la xuso lana tukado labaduba waa soo gelayaan ilaahay waxau ihi walaa tamudanna ha u hanqaltaagin ama ha u fidinin caynayka labadaada indhood ha u taagin nebi allow ilaa maa waxa matacnaa aanu ugu raaxaynay bihi maaga aswaaja noocyo oo minhum gaalada ka mid ah zahrata alxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadee liidata ubaxeeda xaal uu yahay quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda maxaananu ugu nicmaynay ama ugu raaxaynay linaftinahum si aanu gaaladaa ugu imtixaanno fiihi waxa loogu nicmeeye ee raaxo adduunye ah oo linaftinahum laamtu waxay cillo u tahay tamtiica iyo matacna waxaanu ugu raaxaynay si aanu ugu imtixaanno waa imtixaan lagu eegayo bal waxay sameeyaan wa risqu rabbika rabbigaa arsaaqadiisu nebi maxamedow khayrun iyada ayaa ka khayr badan waxa kuwaa loogu nicmeeye oo wa abqaa ka baaqinimo badan waa jannadii iyo raxmaddii rabbi ee aakhire eh marka zahrat alxayaati dunyaa waxaa adduunyada gebigeediiba ubax soo baxay loogu tilmaamay ubaxaa ad arkasee cagaarani sida berriba uu qaadhayo ee uu baabi'i doono unbaa raaxo kastoo loogu nicmeeyaana u baabi'i doontaa oonay baaqi u noqon doonin ila ubaxa yar ee dhalaalaya ee soo baxa berriba isagoo qaadhay baad arki wahaakada dunyaa kama duwane waa sidaa waamur amar nebi maxamedow ahlaka ehelkaaga bisalaati salaada amar oo wastabir ku sabir calayhaa salaada samaynteeda iyo amrideedaba u dulqaado laa nas'aluka ku weydiin mayno risqaa arsaaqad naxnu waayo naxnu anaka ayaa narsuqaka ku arsaaqaynaa jumlada istinaafiyadu waa fii mowdici tacliil waayo annakaa ku arsaaqanaa ina allaha huwa arasaaq waayo ilaahay waa ka wax arsaaqa oo xataa adigu haddaad shaqaysatood sabab kasta samayso hore ilaahay wuxuu kuugu qoray uunbaad qaadaysaa ee ka badin maysid kana yarayn maysid marka xaqiiqa ahaan adigu sabab baa too waa laguu soo dhiibay uune rasaaqu waa rabbi haddaanu isagu dooninna ka soo qaadi maysid magaalada meel kastoo aada marto haddaanu rasaaqu doonin naxnu annaga ayaa narsuqaka ku arsaaqayna waalcaaqibatu cidhibta dambana litaqwa ay liahli taqwa alla kacabsiga kuwa ehelka u ah ayaa cidhibta damba leh si kastoo loo dulmiyo loo jiirjiidho mutaqiinta waalcaaqibatu lilmuttaqiin mustaqbalka iyagaa leh cidhibta dambana iyagaa leh waxa uun looga baahan yahay sabir iyo sugnaansho cidhibta dambey helayaan waa u iman doontaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa dee wixii la amrayna inuu ka jeedsado wixii loo damaanad qaadayna uu ku daalo waa qalad risiqii lagu damaanad qaaday had iyo habeen inaad u taagnaato cibaadadii lagu amrayna aad ka jeedsatoo tidhaahdo wuxuu ilaahay ii qoruun baan qaadi dee waxa weeyaan arsaaqadaba allah kuu qadaro kuu qoraye wixii lagu qoruun baad qaadiye iska seexo kol haddaad cibaadadiiba leedahay halkii la ii qoruun baan geliye maxaan ka cibaadaysan markaa waxaad dareemaysaa waa qiyaas khaldan arsaaqadda waa lagu qoree fadhiiso lagu kari maayo laakiin waxaad noqon doonto waa lagu qoray ee waan iska fadhiisanayaa buu ka odhanaya marka waxaad garanaysaa dee waa aragti qaldan ilaahay isagoo qadaray oo qoray ayaa haddana ikhtiyaarkii lagu siiyey oo nin walba wuxuu doortee uu sameeyo ayuu ku abaal mudanayaa cuquubo iyo jannaba arsaaqadda in loo shaqaysto yacni loo saciyana lama diidin oo ilaahay baaba yidhi famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur yacni adduunyada dacalladeeda dhulka dacalladiisa socda iyo koonayaashiisa oo ilaahay arsaaqadiisana wax ka cuna marka arsaaqadda rabbi inaad cunto oo rabbi ku arsaaqaya ma diidayso inaad dhaqdhaqaaqdood shaqaysato laakiin mar walba ilaahay baa tala saaranaysaa oo rabbi haddaanu kuu qorin soo qaadi maysid wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa yaatiina kuwii gaalada ah ay hal laa yaatiina oo muxuu noola iman laayay nebi moxamed biaayatin aayad muxuu noogu keeni laayahay mucjizo mucjizadoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay miyuu aayad iyo mucjizo noo keeno allah waxa u ihi awalam taatihim oo miyaanay u iman kuwan lamuu xujo noo keeno bayinatu maa shay xujadiisii iyo caddayntiisii miyaanay u iman kaasoo fi suxufi luulaa xaashiyihii ama kutubihii hore ku sugnaa kutubihii hore ambiyadii hore lagu soo dejiyey wixii ku sugnaa caddaynteedii iyo xujadeedii miyaanay u iman oo qur-aanka ah macnaha qur-aanku miyaanu u qeexin umamkii hore iyo ambiyadii hore wixii dhex maray miyaanu qur-aanku u iman isagoo mucjizo lasoo dejiyo ka ugu weyn ee ugu culus ah maye waa u yimid nebigana mucjizo la siiyo yacni ambiyadii lasoo diray mucjizo la siiyo ta ugu weyn nebi maxamed baa la siiyey waana qur-aanka inuu mucjizadii ugu weynayd ahaydna waxa kaaga filan ilaa yowmina haada waa mucjizatun khaalida gaaladii xilligii nebi maxamed noolayd sidii loogu cariyey layidhi carkeena isagoo kale haddii kale beenaalayaal baa tihin ilaa maanta taxadigii iyo carintii baa taagan cid xaraf la mida keeni kartaana ma jirto iyadaa ugu filan markaa mucjize nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna waxau yihi calayhi afdal salaati wasalaam kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra maa min alambiyaai min nabiyin ilaa waqad ucطiya min alaayaati maa miluhu aamana calayhi اlbasharu wainamaa kaana aladii uutiitu waxyana waxa allahu ilaya waarjuu an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaama wuxuu nebi maxamed yihi sala allahu calayhi wasalam nebi ma jira ambiyadii lasoo diray ka mid ah ilaa hadduu jirase waxa mucjizaadka xaggooda laga siiyey wax iyagoo kale dadku ay ku rumeeyaan oo nebi walba xilligii lasoo diray wax ku habboon oo lagu rumeeyaa la siiyey waxauu rasuulku yidhi aniga kii lay siiyey wuxuu ahaaday unay mucjizada ahaa waxyiga rabbi ii waxyoodo qur-aanka ah waxaanaan rajaynayaa qiyaamada ka ugu atbaaciyo ummad badan inaan noqdo waana sida uu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo isagaa aktaru lambiyaai atbaacan ah mar kale alle waxau yihi awalam yakfii mana anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim ina fii dalika laraxmata wadikraa liqowmin yuuminuun oo miyaanay ku filaan oonay kaafiba ugu noqon kuwan gaalada ee aayadaha doonaya inaanu kitaabkaa lagu dul akhriyaya qur-aanka inaanu kugu soo dul dejinnay nebi moxamedow miyaanay taasi ku filaanin oonay mucjizo iyo aayad ugu filayn walle waxaa ku sugan naxariis iyo wax lagu waantoobo laakiin cidda rumaynaysee raacasay ugu sugan tahay marka dee faman lam yakfihi اlqur'aan falaa kafaahu اllah waman lam yashfihi اlqur'aan falaa shafaahu اllah cabdiraxmaan naasir isicdi aayaddaa markuu fasiraya wuxuu odhanayaa qur-aanku ninka uu ku fillaan waayey alla ma kaafiyo wax ku fillaadaba ma helo qur-aanku ninkuu caafin waaye ku bogsan waayo kor iyo kalba allaba ma caafiyo wuxuu ku bogsadaba ma helo macnihiiyo muraadku waxa weeye qur-aankaa kuugu filan inaad ku bogsato kor iyo kalba qur-aankaana kuugu filan waxaad ku hanuuntood ku hagaagto kaasi ninka ku hanuuni waayaana wuxuu ku hanuuno heli maayo ilaahay waxau yihi walow annaa ahlaknaahum bicadaabin min qablih walow annaa haddii annagu ahlaknaahum aanu halaagi lahayn kuwaa bicadaabin cadaab aanu ku halaagi lahayn min qablihi ay min qabli irsaali rasuul rasuulka intaanaan usoo dirin hortii haddaanu cadaab ku halaagi lahayn ama min qabli insaali lqur'aan qur-aanka intaanaan kusoo dejin lahayn haddaanu hortii halaagi lahayn laqaaluu waxay odhan lahaayeen iyagoo marmarsiya doonaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ee hallaa arsalta maxaad noogu soo diri weyday ilayna annaka rasuulaa rasuul oo fanatabica kolkaa aanu raacna eh yacni haddaad noo soo dirta aanu raacna eh aayaatika aayaadkaaga rabbigayow aanu raacna eh min qabli an nadilla intaanaan adduunyada ku dulloobin wanakzaa aakhirana aanaan ku hoogin oo aanaan ku guuldaraysan qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow kullun ay minaa wa minkum mid kastoo annagiyo idinka idinka mid ah yacnii annagiyo idinkuba dhammaantiin kullun mid waloo inaga mid ah annagiyo idinkuba mutarabbisun waa mid sugaya halka cidhibi ku dambaysiiyo qolo walba wixii hela ee fatarabasuu suga waxa idin hela iyo cidda toosan waad arki doontaane suga fasataclamuuna wakhti dambea ogaan doontaan man cidda asxaabu siraati jidka asxaabtiisaa jidkii assawiyi toosnaa jidka toosan cidda asxaabtiisee ku sugan waa ogaan doontaan waman qofna waa ogaan doontaan kaasoo ihtadaa hanuuna huwa manku iska suga maalin kalea ogaan doontaan yaa hanuunoo hagaagsan oo jidka toosan ku taagan wallahu aclam